wasaaradda kalluunka iyo dhaqaalaha buluuga ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ku dhawaaqday wareejinta gawaarida iyo mootooyinka qaboojiyayaasha leh oo loogu talagalay ilaalinta tayada kalluunka soomaaliyeed gawaaridan iyo mootooyinkan cusub ayaa looga gol leeyahay in si fudud loo soo qaado kalluunka iyadoo la hubinayo in la geeyo suuqyada gudaha iyo kuwa caalamiga ah isaga oo caafimaad qaba gawaarida iyo mootooyinkan qaboojiyayaasha leh waxaa loo geyn doonaa dhammaan maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir iyadoo qorshahan ku salaysan yahay siyaasadda guud ee wasaaradda ee ah horumarinta dhaqaalaha buluuga ah iyo kor u qaadista warshadaha kalluumaysiga tani waxay ka caawin doontaa kalluumaysatada in kalluunka ay soo saaraan uu gaaro suuqyada iyadoo la hubinayo tayadiisa iyo caafimaadkiisa sidoo kale wasaaradda ayaa dhistay warshado baraf iyo goobo biyo macaan laga qaato kalluumaysatada si loo taageero kalluumaysiga iyo nidaamka kaydinta kalluunka iyadoo la bixinayo qalab casri ah oo ka dhigaya safarka kalluunka mid ammaan iyo hufnaan leh qaar ka mid ah iskaashatooyinka kalluunka oo munaasabadda ka hadlay ayaa muujiyey sida ay muhiim ugu tahay ganacsigooda gaadiidkan cusub marka waxaan leenahay aaday u mahadsan tahay wasaaradda kalluumaysiga wada shaqaynta ay adduunka la leedahay inay ku horumarisana ay ku dadaalayso waddanka soomaaliya haddii aan howshaas aan la gelin amba aan la qabanin horumar ma imaanayo marka wasiir axmed xasan iyo wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda oo annaga aan ku daawana haddii aanna iskaashtooyinka oo la-aantoodana aan shaqayn karin waxaan leenahay wasiirka ugu hambalyaynaynaa waxa noogu faa'iidada badan waxaa ka mid a malay haddaan keenno wax aan ku kaydinno saacado xataa heli ma jirin waxaa naga hor muuqda sidii mootooyin meeshii la rabo oo adeegyada dadka meel allaala meeshii la rabo magaalada muqdisho ama nawaaxiga nawaaxigeeda lagu gaarsii karo oo qaboojiyaala malaygii oo bad qabo oo aan wax isbedela ka dhicin lagu gaarsii karo waa naga hor muuqdaan waa lolaku wareejiyey wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluuga mudane axmed xasan aadan ayaa tilmaamay in qorshahan uu yahay mid lagu xoojinayo tayada iyo suuqgeynta kalluunka
hadda brojectigan dhammaaday oo s r b halkan ka muuqdo runtii markaynu imaanayna gabagabo ahaa waxaa weeye waxa aan ka hirgelinay gobollada inta badan warshadihii biyaha macaanaynayey kuwii barafka iyo qaboojiyaal oo la og yahay maanta inay shaqaynayaan meelaha laga fuliyey sidoo kale waxaa inoo ka mid ahayd meesha inaan helno agabka kaydiya kalluunka qabowgiisa haddii aan lahaayeen sa arkaysaan mootooyinka loogu tagalay sabalaayga gudaha in lagu sameeyo iyo baabuur yaryar oo ayaga laftigooda kalluunka in lagu qaado loogu talagalay saa ogsoon tihiin kalluunku waxyaabaha fudud oo wuxuu ku jiraa si dhaqsaa u xumaado haddii aan kayd loo helin waxaan ku dadaalnay inay qalabkan noqdaan qalab solar ah oo aan qaadanin muxuu ahaa aan u baahanayn wax kale oo ku shaqayn doono sida gaariga uu shaqeeya ama uu mootada u shaqaysa wax u qaboojin doonaa tiradooda waxaan filaynaa ilaa afartan xabo oo mootooyinka ah iyo toban gaari inay yihiin sida aan riboorka ku hayn haddana ujeedaan meeshan waxaa lagu beesgareeyey in lagu qaybiyo sida dowlad goboleedyada dalka ay u samaysan yihiin iyo iskaashtooyinka intaba insha allah hawshaasi waxaanu guda geli doonaa maanta wixii ka dambeeyo oo aanu samayn doonaa inaan meelihii loogu talagalay ku salino haddii ilaah yidhaaho qorshahan cusub ee wasaaradda ayaa si weyn ugu faa'iideyn doona dhaqaalaha buluuga ah iyadoo la xoojinayo tayada iyo badqabka kalluunka soomaaliyeed